hogaami ku-xigeenka maamulka s c khaatuma doctora maxamed cabdi ismaaciil ashiine ayaa si rasmiyan ka daafuri iskuulka abyan ee magaalada laascaanoda imtixaanka shahaadiga ee fasalka siyeedada ee maamulka s c khaatumo hogaamiye ku-xigeenkii weliba kugu heliyaya wasiirka walbarashada cabdixakiin jaamac dalmar iyo xubno kale oo ku tirsan gaalamada gole ee baarlamaanka imtixaanku iyo weliba haddii ariday wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare ee maamulka s a c kaatumo iyo weliba aan fadheedin sanadkun ardayda siyeedaadka ee dugsiga dhexe iyo ungudubu doonan dugsiga sare weliba laga shalgalo doona dhammaan gobolada maamulka iyo degmooyinka hooskooyana imtixaanka shahaadiga ee fasalka siyeedaada laga galo doonaa degmada faqofuliye ee caasimada kumeel gaarka ee gobolka sanaaga wasiirka wasaaradda walbarashada hidaha iyo tacliinta sare s c kaatumo cabdixakiim jaamac dalmar iyo ku warbiye imtixaanka fasalka siyeedaada ee guud ahaan deegaanada s c kaatumo lanka fadheedaya salaatusalaam calaa rasuulilahi sal alla alay wasalam dugsiga hoose dhexe abyan waxaa maanta dugsiganuu nasiib u yeeshay in lagu daafuro imtixaanka shahaadiga fasalka sideedaad runtii maanta farxadeeda laga soo makoobi karo hambali ayaala reeska dhammaantood waa u ducaynayna in imtixaanka ilaahay u siro wayna ku guulaysan doonaan ilaahay idinkii waa maalin waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah waa markii ugu horraysa taariikhda imtixaan shahaadiga fasalka sideedaad uu ka dhacayo deegaanada isi khaatumo runtii waxaan uga mahad celinayaa macallimiinta iyo ardayda iyo bulshaweynta ree c c runtii juhdiga ayay ku bixiyeen iyo dadaalka ku bixiyeen waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada tiimkeeda agaasimaha xafiiska imtixaanaadka emiska waxbarashada tooska ee akhyaarta kale nalada shaqaynaysa intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyaha maamulka iski khaatimo oo isna runtii juhdi badan gelin imtixaankan qabsoomo hogaamiye ku-xigeenka oo si lamida isna juhdi geliyey iyo akhyaarta kale golaha shacabka baarlamaan saaxiibadayba ardayda waxaan u diranaa hambalyo waxaan u diranaa duco oo maalin taariikhi ah maanta imtixaanka wuxuu ka dhici doonaa ilaa sagaal magaalo degmada fuqufiliye degmada taleex degmada xudun degmada boocama degmada kalabaydh degmada widwid degmada cegaag iyo degmada buuhoodle iyo caasimada maamulka ss khaatumo oo xaruntiisa laascaanood oo lix goobood lagu geli doono ardayda gelaysa waa arday oo deegaanada ka dhici doona waa imtixaan centralisara imtixaanadu khamiistii bay kala baxeen imtixaan walba meeshiisiibuu ka hoyday dee maanta guul baan joognaa guul baan runtii joognaa waa u mahad celinaynaa runtii dadka iyo shacweynaha runtii reesc hawshan iyo akhyaarnimada iyo qaybta lixaadle ka qayb qaateen waana u ducaynaynaa wakhti badan maanta ma jiro duco iyo hambalyaa taalla tookumidee ardayda anfadheeda ay tay imtixaanka fasalka siyeedada iyo ku hadali dareenka kiishe ku bilaabaya saabirin aalin ibraahim waxaa ka soo jeedaa iskuulka malham brimary school waxaa maanta ku faraxsanaa inaan ka qayb galo s c dowladda imtixaankii ugu horraysay aan galo waxaan xagga uga mahad celinayaa kow aabbahay iyo hooyada ilaa u naxariisto oo maanta aan ila joogin iyo macallimiinta oo garabkayga ah oo maanta farxaddayda lasoo qiyaasi karayn taa insha allah guul baan rajaynaya ardayda s c dhammaanteed